subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo biladda ugu sarreysay ciyaaraha dalka ku maamuusay cabdulaahi jaamac maxamed oo ku guulaystay biladda qalinka ee tartanka orodka ciyaaraha guud ee qaaradda afrika wasiirka gaashandhigga soomaaliya oo kulan la qaatay yaha guud ee qaramada midoobay ku dhowaada lixdan howlwadeenno ah uga kala socday bankiyada wada shaqaynta kala dhexaysa hay-adda gargaara oo tababar lagu qabtay magaalada muqdisho maamulka puntland oo guddi isku dhafa ah oo kormeer ku samayn doona u sameeyey xabsiyada puntland wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dadka ku nool xadka bakistan iyo afghanistan oo qaadkii ka taagan miinooyin waddooyinka lagu aasay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay labayo labaatanka abriil sanada laba kun saddex iyo labaatan waa laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaye warka subaxaatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalaya kulan wuxuu la qaatay amase waxaa kulan maamuusa ah uu u sameeyey cabdulaahi jaamac maxamed oo ku guuleystay biladda qalinka ee tartanka orodka ciyaaraha guud ee afrika cabdulaahi jaamac maxamed ayaa guul weyn kasoo hooyay cayaarihii orodada ee lagu qabtay dalka gaana gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee agra waxaana cabdulaahi jaamac halkaasi uu kasoo qaaday biladda qalinka ee cayaaraha orodada ee qaaradda tan afrika iyadoo soomaaliya uu ku matalayay waxaana xalay maamuus heerkiisu sarreeyo lagu sameeyey madaxtooyada soomaaliya iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaasi ku qaabilay sidoo kalena madaxweynaha halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu bogaadinayay dhiirigelin u sameeyey wardiyahanka soomaaliya guusha usoo hooyay
wasalaamu calaa rasuulilaah assalaamu calaykum ninkii diblomaasiyadda caalamiga wax ku keenay sidoo kale wuula xiriiriyey ninkii maxaan ku raha cayaaraha iyo waxa mujtamaca dunida ku nool meel kastoo joogaba dhalinyarada ugu tiro badan waxa dhalinyaradu ay danaynayaan ninkii magaca soomaaliya ka dhex muujiyey ee maxaan ku raha magac uga keenay soomaaliyan waa nin wixii oo dhanba isku fuuqsaday marka kow cabdullaahi waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan bogaadin iyo mahadcelin u dirayaa isaga iyo intii soo garba istaagtay haddii raggii hore ee cayaaraha laga hadlay oo yacni wax ay yaqaanaan markay arkeen usoo istaagay waxaan leeyahay iyaguna waa mahadsan yihiin aada iyo aad ayay mahadsan hadday tahay jaamac karaaciin iyo hadday tahay cabdi bile iyo hadday tahay rag kaloo badan oo caawa halkan magacyadooda laga tiriyaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin cabdullaahina sida la sheegay jaama muxuu saalax ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yihi fursad uu leeyahay in uu noqdee anigu waxaan leeyahay waan hubaa haddii alla yiraah in uu world champion ku noqon yahay haddii alla yiraah sida wadadaa wadadaa uu maanta hayo haddii uu sii hayo waa la hubaa inuu gaarayo meeshii muxuu ahay world championshipka uu yiilay iyo koobkii iyo maxaan ku rahdaay astaantii guusha ee caalamka o dhamme ay ku wada haminayaan hadda nin haddaba intaasoo dowladood iyo shucuub intaas la eg waxay ku haminayeen nambarka labaad ka noqday in uu birina nambarka koowaad noqdo waa wax muuqda meesha uu kasoo bilaabay nambar todobou noqday nambar sideedou noqday lasoo lahaa maanta nambar labou noqday in la yiraahdo berrina sooma dheera kow noqday in la yiraahdo ilaahay idinkiis waa noqonayaa shaqo kasta oo la qabanayo shaqo kasta oo la qabanayo waxaa asal u ah khaalisnimo passion qofku inuu uleeyahay rabitaan inuu jiro titalkaan iska jecelahay ganacsidaan ahay oo beesadaan iska jecelahay maxaan ku irahdaye sida ma ah wuxuu qofku inuu horta aaminsan yahay oo uu jecel yahay oo aanu dhinaca maadiga iyo materialka aanu ka jeclayn dhinaca heybadda iyo sharafta iyo karaamada iyo maxaanku rahdaye aakhirada suuban inuu ka jecel yahay uu- sababtaas daraaddeed uu u jecel yahay waxa waa asbaabaha ugu horeeya ee guusha keena laakiin hadduu maslaxad yar ka raadinayo taytalkaas hel si aad dhaqaalo saasa u hesho ama maxaanku irahdaa ganacsiga noocaasa gal hebelba waa galaya si aad lacag uga hesho ama shaqadaas qabo si aad hadday tahay wax meel tegaya maaha haba yaraatee wax macno leh hadday meel tagaanne wax sii waaraya ma aha leanna haddaad dhaqaalo u gashay berri afar shilin haddaad hesho waa iska tegaysaa sii wadi maysid xataa wax la iska dhaxlo ama magacaaga laga dhaxlo ma noqonayaan laakiin wuxuu marka ay yihiin eh, muxuu ahay waa suga allah u naxariistay hadda caawa halkan magaciisa laga sheega waa nin dhintay Eh, intaasoo jeeraan magacyadooda sheegnaa maxaanku irahdaye rag badan oo mar hore mar hore dhintay ama culimo ha ahaadaan oo aan ku sheegno magacooda faafinta diinta islaamka ay faafiyeen iyo cadaaladda iyo maxaanku garnaqsiga doorarka ay kula aan ku sheegno ama ha ahaadeen rag geesiyaal ah oo dadka iyo dalka difaaciisa u dhintay oo u dhaawacmay oo soo jiray beri ama ha ahaadeen rag kale oo hogaamiyaal ah oo ummaddan magaceeda iyo maqaamkay dunida ku dhex leedahay kor inay u qaadaan rabay oo naftoodana halis u geliyey una bareeray inay soomaali meesha ay joogto ay ka wadaan oo ay meel kaleo kasii sarreeya ay geeyaan ama ha ahaadeen kuwa maxaanku irahdaye eh, sugaan iyo maxaanku irahdaye eh, fan iyo haybad kale ku horumariyey oo da- gaarsiiyey maqaamka sugaanta soomaalida meel sare dadku waxaas waa waxa ka harayo meeqa qofood oo xoolo lahayd oo dhimatay ayaa magac markay dhinteen kadib xoolahoodii magac kusii lahaaday wixii adduunyada ay sadaqaysteenna aakhira uga horeeyaan
dhinaca kalena haddii aynu eegno wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo kulan la qaatay amase kulan kula qaatay magaalada muqdisho kaaliyaha guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna madaxa unsosa asiya kroba ayaa waxa uu uga warbixiyey horumarka baaxadda leh ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen difaaca iyo sidoo kale dib u xoreynta dalka isagoo iyagoo garab ka helaya saaxiibada caalamiga ah wasiirka gaashaandhigga oo kulankan gaarka ah la qaatay ayaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay waa kaaliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu kaga waramay arrimo dhowr ah oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka oo ka mahad celiyey taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sharaxaya dadaalada ka socda waa dadaalada socda ee la- la- ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale howlgallada dalka ka socda waxaana uu ka warbixiyey wasiirka gaashaandhigga halka ay marayaan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobolada dalka wasiirka ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay xoojin doonto howlgallada ka dhanka al-shabaab sida een, sidaa daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in la kordhiyo taageerada saadka ee loo baahan yahay oo ah gacan weyn oo ay helaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno ku dhowaada lixdan howlwadeenno oo ka kala socday bankiyada wada shaqeynta ay kala dhexeyso hay-adda sodma ayaa waa hay-adda gargaara ayaa tababar lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheena cabdulqaadir cusmaan indhoy ayaa ka waramaya that, and also risk management, importance of risk management in this credit cycle.
ku dhowaad lixdan howlwadeenna uu ka kala socdo bangiyada wada shaqaynta kala dhexeyso hay-adda gargaara wakiilka bangiga adduunka ayaa tababar loogu qabtay magaalada muqdisho ujeedka tababarkan ayaa ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta bangiyada kala duwan ee ka shaqeeyo mashaariicda kala duwan ee uu maalgeliyo bangiga adduunka oo ay wakiil ka tahay hay-adda gargaara waxaanay ku baranayaan muddo shan cishaha uu socanayo cashiro kala duwan oo ay ka mid yihiin habka istiraatiijiyadaha maalgelinta ganacsatada yaryar maamulka hagaajinta xiriirka dadka loo adeegayo iyo qodobo kale oo muhiim u ah howlaha shaqo ee hortabinta u leh mashaariicda iyo fuliso gargaara doctor suleymaan cabdi ducaale oo ah guddoomiyaha hay-adda gargaaraha ayaa ugu horeyn waxa uu sharaxayaa ahmiyadda tababarkan uu leeyahay bangiyada iyo sidoo kale yoolalka kala duwan oo ay leedahay gargaar ahaan waxaan ku faraxsanahay in maanta aynu uga wanaagsan tahay maalmihii kale ee aynu kasoo gudubnay maadaama aynu kor ugu qaadayno aqoonta bangiyada waxaanu sidoo kale naga go-an sidii aanu kor ugu qaadi lahayn tayada bangiyada soomaaliyeed waxaynu doonaynaa in bangiyadu ay noqdaan kuwo la jaanqaada bangiyada caalamka ayuu yidhi doctor suleymaan ducaale oo madasha ka hadlay
بسم الله الرحمن الرحيم horta aad baan idin salaamayaa run ahaantii waan idinka mahad celinayaa ka kasoo qaybgalka shirkankan ee tababarka kan oo ah tababarkii saddexaad ee gargaara ay qabato ee wejiyada qaarkood waa cusub yihiin saasaana la fiican qaarna waa raggii hore oo maaragtay shir ama laba kasoo qaybgalay Ee, sida aad ula socotaan gargaara saddex howlood bay qabataa howli waxa weeyaan inay lacag idin siiso oo bankiyada siiso si ay maalgelin ugu samayso eh, micro and small and medium enterprises waa waa wixii shirkadaha yaryar ee wixii marka ta largeka marka laga hadlayo waa shirkad uu boqol qof iyo wax ka badan shaqaalaysa taana waa iska yaryihiinba soomaaliya aad bay u yaryihiin marka m s m e eh, waa businesska soomaali oo dhanba marka laga reebo afar shirkadood Eh, marka taasi waa shaqada weyn ugu horeysa aanu qabanno ta labaad waa traininka in training ay bixiso oo taya- tayada maaragtay eh, kor loo qaado eh, dadka xirfadleyda ah ee bankiyada saasaan markaasi ugu kalifnahay inaanu keeno had iyo joor dad eh, professors ah oo shaqadaas maaragtay aada u yaqaana annana aanu intervention samayno intaanu samayn karayno shaqada saddexaade kale waxa weeyaa dadka businesska laftooda inaanu eh, awoodooda eh, aqooneed kor u qaadno si markay idinku yimaadaan iyakoo diyaar ah oo eh, daraasadahoodii wata oo sidii banki loola hadli lahaa yaqaana inay eh, eh, inay idin yimaadaan Eh, saddexdaa shaqaan horta badanaa qabanaa waxa uu noo dheer waxa weeyaan inaanu lacag idin raadino oo international community-ga ka raadino hadda uun eh, laba lacagiyo waxaanu ka helnay world banka eh, oo ilaa afartan milyana eh, eh, KfW oo ah development bankiga Germany eh, iyakuna as- lacag sagaal iyo toban milyan aan ka helnay En haddeerna eh, waxaan wadahadal noo socdaa saddex hay-adood oo kale in aad in lagu dhiirado weeye in deyntii la bixiyo oo weliba system loo ilaalin karana maaragtay laga bilaabo een, oo- oo oo maaragtay siyaabo badan oo baa jira moogtahay deynka loo bixiyo oo aan iyadoo aan garan iyadoo aan rahan had iyo joor la qaadin waayo hadda haddaa tahay rahan baan rabaa rahankii guryaha uun xamar ka dhisan qof dadka iskale uunbaa deyn qaadan karaa Gawri. Eh, dadka guryaha iskale waa yar yihiin marka loo eego poblationka intiisa kale xamar ma- imisaa ku nool afar milyan oo qof baa ku nool Gawri. yaa gurye leh guryaha waxaa iskale uu nin aabihii ka dhintay uga dhintay iyo nin uun meelaha lacag ka soo qumqumay laakiin dadka dadkan middle classka ah dee guryo ma laha waa uun dad kiristayaala moogta marka waa in laga fekeraa sidii maarata wax loo siin lahaa
maamulka puntland ayaa waxaa guddi isku dhaf ah oo kormeer ku sameyn doona ay u sameeyeen xabsiyada maamulkaasi wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay ah, guddi isku dhaf ah u sameeyeen ah, een, xabsiyada puntland kuwaasi oo kormeer ku sameyn doona kana warqabi doona xaaladaha ay maxaabiistu ku sugan yihiin ah, gaar ahaan kuwa ku xiran deegaanada maamulka puntland
maanta taariikhdu tahay ee koob iyo labaatankii bisha afraad sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta Ee, waxaan booqasho ku nimid booqasho shaqo iyo kormeer Een, xarunta dhexe taliska dhexe ciidanka asluubta ee dowladda puntland iyo xabsiga dhexe ee gobolka nugaal garowe Een, waana qayb ka mid a shaqada iyo mas-uuliyaddan saaran booqashada tan oo halkaan ku nimid waxaa qayb ka ah ee, guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee, guddoomiye cabdifatax xaaji aadan Ee, sidoo kale ee, jenaraal saxardiid oo ah taliyaha ciidanka asluubta puntland Ee, marka ugu horeysa waa u mahad celinaynaa Een, marka ugu horeysa waa u mahad celinaynaa een, taliyaha iyo generaalka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida shaqada wanaagsan ay hayaan Een, waxaan soo kormeernay oo aanu aragnay xaruntii lagu samaynayey iyo mashiinadii bulukeetiga guryaha lagu dhiso warshadii baan soo arno soo kormeerno shaqaynaysa waxaanu hadda taagannahay beertii loo diyaarinayey ciidanka asluubtu oo qayb ka noqon doonta wax soo saarka iyo shaqogelinta maxaabiista iyo wax soo saarka ciidanka asluubta shaqa cusub baa ka socota beerta hadda waad aragtaanu hadde dhirgoyntii iyo diyaarintii baa lagu wadaa oo cagaftii baa ku jirta qaybtii buloketiga warshadda samaynaysan waa shaqaynaysaa waan soo aragnay shaqo fiican baa socota oo uga mahadcelinaynaa taliska ciidanka asluubta ugu horeeyo taliyaha iyo ku-xigeenaysiya saraakiisha kale shaqada wanaagsan ay hayaan waxaan kaloo ka warqabnaa xabsigii gaalkacyoodo roobabkii iyo waxyaala badan oo kala duwanaa ay dhibaato u geysteen marar kala duwanoon haddana uu gaaray dhaawacii burbur oo dib loo dayactiray kii qardhooda hadda biyihiisii la hagaajiyey waa uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsanoo ciidanka asluubta ay wadaanoo taliyuu hormuud u ka yahay sidoo kale waxaa jira xabsiyada maxaabiis baa ku xiran qaybana waxay ka yimaadaan maxkamadaha caadiga ahdo madaniga ah qaybna waxay ka yimaadaan maxkamadaha ciidamada oo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabkiisa uu nagala joogo iyo dambiyada culus shaqo weyn bay wadaan oo weliba duruuf adag bay ku shaqaynayaan waa uga mahad celinaa guddoomiye cabdifataax shaqadaa uu wado isagay saraakiisha la shaqaysa iyo garsoorka maxkamadda ciidanka qalabka sida dadaal badan bay muujiyeen dhowaan waan la soconayoo xabsiyada dowladdu waxay qaatay siyaasad ah in ay noqdaan goob wax lagu barto oo qofka maxbuuska ay hadhow markuu xabsiga ka soo baxo uu markuu bulshada ku noqonayo uu bulshada ku dhex noqdo isaga oo aqoon iyo xirfad leh habdhaqankiisii akhlaaqyaadkiisina la bedelay marka xabsiyadeennu waxaan rabnaa inay noqdaan meel wax soo saar oo dadkii xukmanaa markay xabsiga soo galaan ay akhlaaqdooda la baro macallimiin iyo culummo baa loo keenaa wax ku bara farsamada gacantaa la barayaa hadhow markay bulshada ku noqdaanna qofkii oo xirfadle inuu bulshada ku noqdo dhaqankiisa iyo edabtiisana hagaagtay ayaan ka shaqaynaynaa horeyna waa u lahaayeen dhaqankaas ciidanka asluubta annaguna gacan baan ka siinaynaa sidoo kale xabsiyadu inay maxaabiista xaaladooda la ogaado tan caafimaad iyo tan cadaaladeedba labadaba ayana waa mas-uuliyaddan saaran aan ka wada shaqaynaynay garsoorka ciidanka qalabka sida dhowaan waan la soconayoo maxaabiist badan oo xabsiyada ku jidhaybaa
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka mas-uuliyiinta degmooyinka ay maamulaan kaaba qabiilada ee bakistan ee ku tirsan xuduudka afghanistan ayaa sheegay in ay miinooyin tobannaan sano ka hor dhulka lagu aasay iyo sidoo kale waxyaalaha kale oo qarxa ay dhaqaatii ka taagan yihiin iyada oo socdaalka iyo sidoo kale maritaanka aagagaasi ay goodoomeen waxa ay sheegeen mas-uuliyiintani in dhibaatada ugu weyn ay soo gaarto dadka shacabka ah iyadoo tiro khasaare ahna ka geysatay waxaana ay sheegeen in dad aada u fara badan iyo sidoo kale xoolo ay ku dhinteen qaraxyo waaweyn oo ka dhacay xadka u dhexeeya labada dal kuwaasi oo sababay miinooyin lagu aasay sanado hore oo ku aasan dhulkaasi waa inta ku tirsan xuduudka labada wadana dadka deegaanka ayaa dalbanaya amase ka dalbaday dowladda in ay kordhiso howlaha miino baarista ah waxaana ay codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan dowladdu ay arrintan ugu baxdo maadaama sida ay sheegeen ay dad aada u fara badan oo shacaba ah ay ku geeriyoodeen miinooyin kula qarxay halkaasi guud ahaan dhegeystayaal warkaysu waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waanageynta ciddii wararka igu segaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel